waa dhab hirshabeelle in ay tahay dowlad goboleedyada afarta ah ee teramka hadda dhammaanaya samaysmay oo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo galmudug iyo hirshabeelle hirshabeelle waa dowladda keliya ee caasimadii dastuurka ugu qornay degan waay saddexda kale caasimadoodii ma degana duruufo jira awgood kismaayo maxaan le meesha la yidhaha jubbaland bu'aalaa caasimad u ah weli ma degana laakiin ilaahay idankiis waa mar dhow way tegi doonaa meesha la yidhahdo koonfur galbeed baraawo caasimad u ah ayagana weli ma degana baraawo shabaab kama taliyo laakiin adeega ka jira iyo infrastructureka ka jira iyo duruufo kale awgood ayaa muxua u suuroobi weyday in la dhisa marka counsilskii oo doorashooyinkii dowladaha hoose la qabto waayo waxa hadda ka dhiman markaasaa la dhihi karaa structurekii ama muxuu aha infrastructurekii dowladnimada ama siyaasadda waa dhisan yahay